bulsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka ah oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snai siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meegaartis toddobaadkiiba mar ayaad dhagaysataan barnaamijka kaa oon kusoo qaadano mowduuciyo kala duwan toddobaadkaana hadduu eebween raali ka noqdo barnaamijka waxaan ku eegi doonaa doorka habeenka ku nool magaalada jowhar ka qaadan karaan horumarinta dhaqaalaha barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qaybgeli doono qaar ka mid ah habeenka magaalada mid ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowhar iyo gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cabdoosan gaab balse intaan u gudgelin barnaamijkeena fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sida hordhac barnaamijkaba aad ku maqasheen habeenka waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta dhaqaalaha ee bulsho kasta iyadoo habeen badan ay yihiin lafdhabarka qoysaska ganacsiga yaryar iyo shaqaalaha aan rasmiga ahayn haddana doorkooda dhaqaale ee habeenka ayaa inta badan lagu qiimeeyaa si hoose toddobaadkanna barnaamijka waxaan ku iftiiminaynaa sida habeenka ay muhiim ugu yihiin kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada
heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga
ugu horeyn waxaan siin doonaa iqra nuur oo ka mid ah habeenka magaalada jowhar iyo aqoon-yahanimo cabduqaadir oo igala qaybgalay barnaamijka umuuraha habeenka waxaana wax ka weydiin doonaa doorka habeenka ku dhaqan magaalada jowhar ay ka qaadan karaan kobaca dhaqaalaha habeenka magaalada jowhar sidee uga qayb qaadan karaan ganacsiyada yaryar iyo suuqa si wanaagsan ayay uga qayb qaadan karaan ganacsiga yaryar markii oo maxaa la dhahay suuqgeyn loo sameeyo shaqa abuurna way u noqone ee suuqgeyn wanaagsanna way u noqone si wanaagsanayna ugu noqone ma jira ururo habeeneed oo si toos ah u taageero horumarinta dhaqaalaha haddii ay jiraanna maxay qabteen urur habeen wuu jiraa wuuna dhisan yahay laakiin si maxaa la dhahaye dhaqaalaha si horumarsan urur habeen oo ka qayb qaata oo hadda laisleeyahay een, horumarinta dhaqaalaha laga q- ee, urur habeen ay ka qayb qaataan ma jiraan hadda wax oo hadda aan ognahay sidee bay habeenku u arkaan doorkooda ku aadan waxsoo saarka beeraha si wanaagsan ayay habeenku u arkaan een, doorkooda ee ku aadan waxsoo saarka beeraleyda waayo habeenka inta ugu badan waxsoo saarka beeraleyda ayaga ayaa ka qayb ah een, maxaa la dhahay si wanaagsan ayayna uga qayb qaataan haddii la dhaho haweenka qaybta beeraha way ku wanaagsan yihiin maxay yihiin fursadaha dhaqaale ee habeenku u banaan marka loo eego ragga fursado badan ayaa u banaan maxaa la dhahaye haweenka wax walba way qaban karaan een, in yar mooyaane fursado dhaqaalena maxaa la dhahaye fursado badan oo maxaa la dhahaa dhaqaalena wuu- wuu- haweenka ay qaban karaan dhaqaalaha haddii eh, maxaa la dhahaa haweenka ay ka qayb qaataan eh, wax soo saarka eh, sidoo kaleenta beeraha ay ka qayb qaataan ee beeraha tabcaan la ganacsi yaryar oo shaqo abuur ay samaystaan si wanaagsan ayay ugu qayb qaadan karaan wax fiicanna way ka- way ka keeni karaan waa garad sidee bay bulshada u bedeli kartaa aragtida ku aadan ka qaybgalka habeenka ee dhaqaalaha wax weyn ayay ka bedeli karaan waayo habeenka bulshada inta ugu badan haweenka waaye wax badan ayna ka bedeli karaan ka qaybgalka aragtidooda ku aadan haweenka dhaqaalaha wanaagsan ayay ka keeni karaan dhaqaalaha haddii maxaa la dhahaa bulshada inta ugu badan ee haween yihiin dhaqaalo wanaagsanna ayaga qayb door u weyn ay ka qaadan karaan dhexdhexaadkana ee dhaqaalahana ayaga dhaqaalaha bulshadana ayaga waa isleeyahay maxay yihiin talooyinka aad sii lahayd dowladda si loo kobciyo ka qaybgalka dhaqaalaha ee habeenka Een, dowladda waxaan ugu baaqi lahaa ee, aan tala ahaan u siin lahaa haweenka inay us- u sameeyaan shaqo abuur ee, oo dhaqaale ah shaqo abuurkaas hadday haweenka ka helaan ee, maxaa la lahaa dhaqaalaha waxaa laga yaabaa haweenkaas shaqo abuur aad iyo aad u ballaaran inay ka helaan Ee, maxaa la lahaa suuqyadan ay kusoo bataan haween shaqaysanaya haween shaqaysanaya oo lixaadkoodana maalinaya haddii haween shaqo abuur loo sameeyo waxaan isleeyahay ee, maxaa la lahaa ma la arki doono maamo cawanayso ma la arki doono haween cawanayo oo maxaa la lahaa oo oo way isku way isku kalsoonaan isku kalsoonaanayaan wayna isku filnaanayaan isku filnaashay helayaan saa- saa aniga maxaa la lahayaa ogahay isku filnaasha aad iyo aad u wanaagsan ayayna heli karaan ani saas aaminsanahay waxaan ugu baaqi lahaa inay maalgeliyaan maalgelin ay ku sameeyaan ee haweenka dowladda aadan u mahadsan tahay waran kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ah ee ka baxda warbaahinta isna oo toddobaadkan uga hadlino doorka habeenka ay ka qaadan karaan horumarinta dhaqaalaha door noocee ayay habeenka ka qaadan karaan aqooy ahaan doorka ay haweenka ka qaadan karaan magaalada jowhar horumarinta dhaqaalaha een, waa door aada muhiim u ah waayo dhaqaalaha mararka qaar waxaa laga sameeyaa waxyaalo yaryar aa- aa- aa lagu bilaabaa haddii ay isgaashtaan een, wasaaradda haweenka iyo wasaaradda maaliyadda ee, dhaqaalaha wuu kobci karaa horumar fiicanna waa laga samayn karaa sidee bay aqoon-yahanada habeenka ah ugu qayb qaadan karaan wacyigelinta iyo kobcinta xirfadaha habeenka kale aqoon-yahanada haweenka u- oo, ee, waxay uga qayb qaadan karaan wacyigelinta iyo kobcinta xirfadaha xirfadaha haweenka kale ee waxay uga qayb qaadan karaan in ay in ay ku kordhiyaan tusaale ahaan qoftaan waxay soo baratay oo talo een, cilaankeed sifaca u taqaanaa qoftaan harqaankay taqaanaa qoftaan isheeg ee, waxay taqaanaa falkiskee taqaanaa qoftaan waxa waaye kalkaaliye caafimaad waaye haddana waxay kusii darsatay ee, nashqadeynta oo oo iyo iyo decorationka oo lagu sameeyo xafladaha kusii darsatay xirfadaas oo kale soo baratay tusaale ahaan ee, waxay ku darsatay oo kale xirfad kale oo bukiyeerka oo kale waxyaalaha laga sameeyo ku darsatay marka ee, waxay sameyn karaan een, haweenkaas een, in ay haweenka kale wixii ayaga ay barteen oo xirfad ay yaqaaniin in ay ku caawiyaan maxay yihiin noocyada cilmi baarista ama tababarada xirfadeysan ee aqoon-yahanadu ka fuliyeen jowhar Ee, noocyada cilmi baarista ama tababarada xirfadaha aqoon-yahanada ee ka fuliyeen jowhar ee, waxaa ka mid ah in ay ay ay cilmi baaris ku sameeyaan een, isbitaaladoo kale wax een, haweenka waa laf dhabarta ee, bulshada marka een, haween ee, waxaa jiraan isag dumar badan oo soo barteen kalkaaliyaasha caafimaadka oo caafimaadka waxyaalaha soo barteen Ee, isbitaaladoo kale cilmi baaris way ku sameyn karaan waa gartay een, sidee bay aqoon-yahanada habeenka ah u gartaan doorkooda ku aadan horumarinta dhaqaalaha aqoon-yahanka haweeneyda ah ee doorka ku aadan horumarinta dhaqaalaha deegaanka waxay u aragtaa wax wanaagsan waayo wadanka hadduunan wax dhaqaalo ah uunan lahayn ama deegaanka aaday u dhib badan tahay u dhib badan tahay waayo wax dhaqaalo haddayna soo gelayni waxaa dhacaya abaaro marka in dhaqaalo iyo dhaqaalihii laga shaqeeyo la horumariyo wax aad iyo aad u wanaagsan nolosha maciisheed ku tiirsan waxaa laga qaban karaa si kor loogu qaado ee ka qaybgalka haweenka ee go-aamada dhaqaalaha waxaa waxaa laga qaban karaa in ay iskaashtaan wasaaradda haweenka ururada dhalinyarada oo haweenka ah in ay istaashtaan maxaa ugu baaqaysaa bulshada ku nool magaalada jowhar iyo haweenka ku dhageysanayeen Ee, waxaa ugu baaqayaa in ay noqdaan haweenka maadaama ay yihiin lafdhabarka bulshada Een, haweenka ay yihiin een, macalimiintii caruurta dhaqaatiirtii caruurta wax walba ay yihiin hooyada waa macalimad ee, waa dhakhtarad waa wax walbo Ka- waxaa ugu baaqayaa si wadajir ah inay u wada shaqeeyaan xirfadaha kala duwan ee kala faa'iidaystaan wax isbaraayay dhexdooda iscaawiyo isla jaan qaado een, ee, horumarka deegaanka ka shaqeeyo ee, wax walba oo wanaag ah ka shaqeeyo in ay noqdaan sidaasaa ugu baaqayaa haweenka soomaaliyeed hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan waa barnaamijka umuuraha habeenka oo aad kala socotaan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meega artis
dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano
markana waxaan siin doonaa gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cabdoosan gaab soo dhawow gudoomiye waa mahadsantaa waa ku dhawaaya wariisaharo aadaan u mahadsantaa gudoomiye toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlaynaa doorka habeenka ay ka qaadan karaan horumarinta dhaqaalaha sideed u aragtaa doorka ama horumarada habeenka ay ka sameynayaan dhanka dhaqaalaha ha ahaato ganacsiga ha ahaato horumarinada ama hal abuuryada ay la imaanayaan gabdhaha yaryar ee ku dhaqan gobolkan shabeellaha dhexe waa mahadsan tahay ee, waxaa waaye hooyooyinka iyo dhammaan haweenku waxaa waaye waa lafdhabar xagga maxay aheeda ii sheeg een, hadday tahay guriga ay hooyada ka tahay hadday tahay maxaan ku raadaye een, isku xirka bulshada hadday tahay ganacsi waxaa waaye een, dubay iyo jaynaaba ka dareemaya sababta ay tahay ganacsiga maanta waxaa ugu horeeyo hooyooyinka maxaan ku rahdaa soomaaliyeed een, dhaq- dhibaatadii een, iyo dib u dhici iyo burburkii soomaaliya ku dhacay ee, waxaa moodaa xagga kasoo kabshashada iyo maxay aheyday inay een, een, dhaqaale ay ka sameynayaan oo hadday tahay maxaan ku rahdaye business hadday tahay ee, xoogsato wixii lagu maxaan ku rahdaye wax lagu qabto ama horumarka iyo nolosha hooyooyinkay ku tiirsantaha Een, waa gartay inta aad ka warqabto een, ma jiraa barnaamijyo horumarineed oo lagu horumarinayo hal abuurka ganacsiyadaha ama si kor loogu qaado kobaca dhaqaalaha ee habeenka waa mahadsan tahay horta een, waa jiraan ee, hay-ado oo maxaan ku rahdaye hadday local yihiin iyo hadday waxay yihiinba hay-ado caalamiya haweenka aadaa maxaan ku rahdaye loo haayaa hadalhayntooda waana la dhahaa laakiin aniga weli gobolkan hadda aniga aan gudoomiyaha ka ah haw- ka haween ahaan weli aniga qof inta iila soo xiriirtay ama xataa aan arkay dhaqaale gabdho sameynaya business aniga ma arkin laakiin dad ha- iga hor waxbaa sheegsheegi jiray laakiin weli waxaan arka oon la kulmo ma jiraan Eh, laakiin qof dadka iskiis een, hooy- hooyooyinka iyo haweenka iskood dad ah, maxaan ku rahday dhaqaaluhu waa kala bebedelan yahay shaqaduna way step step waaye marka hooyada yaanyada iyo caanaha iibinayso way ku- ku qanacsan tahay laakiin aniga hadda kobac dhaqaale oo hadda haweenka lagu hormarinayo ma arkanan waa gartay een, sida aad sheegtay inaadan arkin kobac dhaqaale markaasi oo lagu horumarinayo habeenka kan urur ahaan ma sameyseen dhaqdhaqaaqii ku saabsan ama helidda sidii habeenkaasi u heli lahaayeen kobac dhaqaale ama si ay u gaari lahaayeen habeen isku filan
waa mahadsan tahay een, ka haween ahaan een, waxaa jiro dad wax ee, aruursaday oo ayagu intay isu yimaadeen heshiis een, ku galay inay lacago meel dhigtaan oo koonto samaystaan ee, qofba maalin la siiyo sida ayuutadoo kaleetood laakiin qaab ayuuta waa ka bedelan tahay qofba waxaan ku leeyahay marka inta tiro ahaan laysu imaaday bishii shan mar aa- aa lu- la siinaa qofka shan- shan qofaa bixaysa bishii waxay sameynayaan lacagtay isu keensanayaan qofay siinayaan qofkaasu mar mooto bajaajo ku gadanaa musboosuu ku gadanaa ee, maxaan ku rahdaye ii sheeg waxay ku samaystaan ee, business ay ku samaystaan waxyaabahaas waa arka oo ayagu ay isku darsadeen oo jeebkooda waa gartay markii aan u weecano dhanka iyo dowladda maxay tahay kaalinta dowladda ee kaga aadan kobcinta dhaqaalaha habeenka waa mahadsan tahay dowladda waxay sameysaa haweenka horta waxay jecel yihiin in ay kor loo qaado oo la qiimeeyo sababto ay tahay waxaan dhihi karaa anigu haween la-aan waa dowlad la-aan hooyadu waa aas-aaska hoose oo qof wasba qof kastaba kuwa marka dowladdu wixii ay mataqaanaay ay mar walba jeceshahay inay horu maraan haweenka waa sida haddii la yirahdo dhaqaalaha inay soo saaraan laakiin qof kasta wuxuu jecel yahay inuu sameeyo inuu hal abuur la yimaadaa qurux badan dowladana loola tago la yiraahdo waxaana haystaan waxaanaana iga dhimane ii dhammaystir ayadana dowladda diyaaray u tahay waa mahadsanta waa gartay markii aan u weecno dhanka iyo bulshada sidee bay bulshada u bedeli kartaa aragtida ku aadan ka qaybgalka habeenka dhaqaalaha tusaale dadka qaar waxay dhahaan gabadha markii ay dhaqaalo sameyneyso ama ay noqoto gabar shaqaysanayso ama gabar banaanka usoo baxda waxaa dhacda inta badan in waxyaabo qaldan laga aamino aragtiyadaasi sidee loo bedeli karaa sideese hadda dadku u aaminsan yihiin sidii hore marka loo eegay marka hadda la joogo waa mahadsan tahay markii hore wareysaharo waxaa la dhihi jiray haddii ay haweenaydu ay wadato lama jeclaa jirin hadday ul wadato waa laga jibi jiraa la dhihi jiray dhera hadday wadatona waa laga jibi jiray laakiin hadda waxay ogaadeen bulshada horu- ho- horumar iyo hiigsay ku tillaabsatay waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo curdun ah oo waxna bartay businessnas abuuray oo sameeyey sababto ay tahay hooyadu waxaa maanta hooyadu iyadaa soo maxayheeda kabta reerkeeda ilmaha iyadaa wax soo bartay waana la ogaaday hadda labada reer ee wiilna dibadda dadka jira oo maanta waa aragtay burburkii yaa la kala bartay haweenka waxqabadkiisa haddii reerkan uu wiil u maqan yahay iyo reerka la deriskaana gabar u maqanta waa kala qurux badan yihiin because gabadha qofkay u maqan yihiina dhaqaalo badan oo waxqabad badan laakiin wiilku waxaa waaye waxaa moodaa ma aqaano in in in la rabo gabadhii miyaa ma aqaano laakiin waagii hore waxaa la dhihi jiray maxaa gabadhaan duur wareegtada e maxaa gabadhaan dadka ka dhex hadlaysa waa maxay gabadhaan aan la dhihi jiray laakiin hadda waxaa moodaa horumarkii in wax la fahmay bulshadana ay baraarugto waa gartay ma jiraa wax talooyin ah oo aad halkan ugu gudbinayso maamul goboleedkan hirshabelle gaar ahaan wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka si kor loogu qaado kobaca dhaqaalaha ee habeenka waa mahadsan tahay wasaaradda haweenka howlay haysaa laakiin waxaan leeyahay ana uga faa'iideysanaya fursaddan qaaliga ah waxaan leeyahay hal abuuro iyo waxqabad ay gabdhaha jecel yihiin inay gaaraan horumar iyo maxaan ku rahdaye kobac dhaqaale waxaan leeyahay marka wasaaradda iyadoo mahadsan wasiiradeyda maxay ahayd haweenka foosiyo abuukar iyo agaasimaheeda say ii sheegeen inay dadaalayaan ii sheegeen waxaan leeyahay ha laba laabaano haweenkana waxaan ku leeyahay ii sheeg ha u dheganuuglaadaana leeyahay sababto ay tahay annagu waa wasaaraddan ku abtirsanayna haddaana haween gudahaan dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka aan toddobaadkan uga hadlaynay doorka habeenka ku nool magaalada jowhar ka qaadan karaan horumarinta dhaqaalaha intuu socday barnaamijka anigoo wasaaradan la socodsiinaya dhanka iyo farsamada waa injineer sakitan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ceenkiisa waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo odayeegan u yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano hor socod